ciidamada waa lahaan jirtay haddana ciidamo leedahay sideedana waxaa waaye ragga waxay ku xiran tahay horta madaxday ku xiran tahay ragga madaxda ee loo magacaabayo gobooyinka inay mataqaanaa haddii mataqaanaa aqoontoodai ku xiran tahay iyo mataqaanaa iyo sida ay maaragtay mas-uuliyadda kaga saaraan iyo cidda ay waxu jiraan oo kale sida mataqaanaa ay ugu tirsoonga lahayn ama ay udala soco lahayen haddii isla xisaabtan jiro si dad ee loo wada shaqeynayo waxaan aaminsanahay ciidamada soomaaliya waa ciidamo geysiina daacada waana qaban karaan wixii hoole markaas khilaaso oo inkastoo ayna haysanin maaragtay awoodtaas idiina haysan haddana rubkaasay markaa ay haystaan waxaan aaminsanahay maaragtay haddii daacad loo shaqeynayo inay ay ka bixi karaan muddo
waa gartay waxaan ognahay ciidamada soomaaliya ma haystaan qalab ku filan tiradoodana ma gaarayso inta loo baahan yahay haatan waxaan ognahay inay la howlgalaan ciidamo amisom iyo kuwa kale oo ajaanib ah siday ku hanan karaan meelaha amisom ay baneeyeen oo kale iyo guud ahaan amniga dalka waxay ku hanan karaan horta niy annaga soomaali haddaan nahay sida aan ka warqabno caalamka si daacada naguma agarbaxaan mar waxaad leedahay waxaan socday mataqaanaa dowladaha shisheeyaha mataqaanaa mas-uulka ah maxaa yeelay wadanka haddii loogu talagalay in amnigiisa la sugo waa in ciidamada asiga oo leeyahay oo wadanka gudihiisa lagu tababaro oo ma aha kuwa maaragta hadda marseendii kasoo qaba ciidamo shisheeye ama wadamo shisheeya inta yimaadaan oo ciidamo kala fadfadmaan oo ciidamo mataqaanaa kala tababartaan mataqaanaa kuwa waa kuwii gubay kuwa waa kuwii qabar kuwa waa kuwii saasa lagu leeyahay marka saasna ciidamo soomaali kuma soo baxayaan ma garata waa gartay waxaan la wada soconnaa dalal ay ka mid yihiin midooda yurub turkiga isutaga imaaraadka carabta iyo kuwa kale oo badan ayaa tababara ciidamada soomaaliya marka sidee loo midayn karaa ciidamadan oo ay iskula jaan qaadi karaan oo dadaalkan la wado si ay u noqdaan ciidamo leh hal towbar sidee loo heli karaa ciidamo noocaas waxaa loo heli karaa in mataqaanaa mas-uuliyiinta sare ee dowladda maaragtay inay mataqaanaa arrintaas ka firistaan ay qorshe ka soo saaraan wadamada mataqaanaa ciidamada loo tababaraayo ay heshiiska oo noqdo maha ciidamo ayaga oo tababarsan ayna noqonin ciidamo aad madaxweyne ilaa taliyaha ciidanka ay ka amar qaadanayaan inay noqdaan oo dowladahaasna ay noqdaan kuwa aanan farabasanin haddii ay tababaraan dadka kaloo jira waxaan waaye horta annaga wadanka soomaaliya ma ayna baadinin raggii ciidamada tababari jiray rag waaweyna mas-uuliyiina wadanka jooga waxaa ka mid a saraydaas indha qarshaa ka mida saray guud rag badan oo maaragtay saasa galaalaa jooga rag badanaa jooga khubarada oo ciidamada ku haalbeereeya tiriga mataqaanaa dowlka dagaaladii waaweynaayo kale kaga qayb qaatay ciidamadana wuxuu yaqaano daacad muxuu raggaas oo kale markii laga tashto ciidamada iyo maaragtay iyo islaamiska iyo wadajirka gaashaandhiga waxtarsin iyo wada shaqeyn dhab ah markay imaato waxaa imaan kara kalsooni iyo in mataqaanaa ciidamada waxay kale u baahan yihiin meel kastaba ha laga keena ama soomaaliya hawsa aruriso ama mataqaanaa dhaqaalo horta dhaqaalo la-aan ciidamadu waa dhibkeeday leedahay laakiin waxaana waxaa aaminsanaha haddii dowladaha tababarayo ciidamada laga hadlo oo dhiil laga galo oo loo sheego ciidamada ay tababarayaan inay yihiin ciidamad dowlad soomaaliya loo tababarayo markay ka go-an tahay raggaas loo tababaraya oo ayna faragashanaynin ragga wax tababarayana kuwaas aniga ahaan waxaan rabaa in aan ka gudubno in annaga ciidamada loo tababaro marki waxaan rabnaa rag tababaro oo ciidamada tababari jirin dawaadinimada la baro tababarka la baro waxaasoo dhan ka ka bixi kara ayaa joogaa dartigiisa waxaan aaminsanaha raggaasi mas-uuliyiinta meela laga tashto haddii laakiin madaxweynaha uu iska dhaadhaciyo inuu mataqaanaa raggiisi oo la tashto wallahi go-aan fiicana kulli kasoo baxayo waxaana aaminsana ciidamada soomaaliya dib ayaa lagu taajin karaa adaga waa gartay waxaa socda dadaallo ku aadan in la helo ciidamo qaran soomaaliya leedahay maamul goboleedyada waxaa laga dalbay ilaa saddex kun oo askari maamulkiiba ilaa iyo hadda puntland ayaa soo dhammaystirtay marka sidee loogu guuleysan karaa baad isleedahay dhismaha ciidamada qaranka soomaaliya aad aaminsanahay in lagu guulaysan karo hadda puntland oo kale laba kun iyo shan boqol iyadana ayay keentay haddii maamul goboleedyada si dhab ah oo daacada oo ciidamo aan qabiili ahayn oo isku marka gobolada ay ka soo baxsan laftirkooda markay soo diriyeen ciidamada ayna noqon ciidamo qabiili ama beed u shaqeeya ayna noqon ciidamo isku dhaf oo gobolka gobolka kale dad isku dhaf ayaa jooga ciidamada ay soo dirayaan waa inay noqdaan ciidamo isku dhafa oo mataqaanaa casharkooda iyo dhaqankooda iyo asluubtooda ay mataqaanaa wanaagsan tahay oo laga